أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأcraaf casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda konton iyo afaraad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi ina rabakm rabbigiin allahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo aladii allihii weeyaan khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray ciraryaalo waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray huma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi carshiga ka sara maray yuqshii waa daboolayaa alle alleyla habeenkii ayuu ku daboolayaa annahaara maalinkii yatlubu xaal ou dalbayo habeenka hu maalinka ou dalbayo xahiihan dalaban dalab dalabka oo xahiihan deg deg ah washamsa allihii abuuray waaye alle qoraxdii buu abuuray walqamara dayxii allihii abuuray waaye wanujuuma xidigihii allihii abuuray waaye musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la leyliyey oo la sakhiray biamrihi alle amarkiisa lagu sakhiray alaa hooy lahu lilaahi alla unbau u sugnaaday alkhalqu abuurista makhluuqa alla unbaa iskalahu u sugnaaday waalamru iyo maamulka allau u sugnaaday tabaaraka allaahu allaa sarreeyo rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa allah subxaanahu watacaala markii uu kasoo hadlay axwaal aakhira ku saabsan iyo dadka asnaaftooda iyo noocyadooda markuu kasoo waramay ayaa aayaddanna rabbi subxaanahu watacaalaa wuxuu kaga waramayaa aayaddan iyo aayado ka dambeeyaba khalqiga alle subxaanahu watacaalaa iyo sidau caalamkan kore iyo midka hooseba uu u abuuray sida caalamka hoose uu markaa caalamka kore roobka ka imaanayo ou dhulkii ho dhulkan hoose oo ugu noolaanayo taana marka waxay tusaysaa qudrada rabbi subxaanahu watacaala qudradaasna waxdaaniyada alle cibaadada inuu keligii leeyahay ayayna ayay noo iftiiminaysaa marka alla wuxuu leeyahay inaa rabbakum rabbigiin allaahu weeyaan kan idin abuuray ee idinka idin maamulaya iska yacni idin leh allaahu weeyaan midka xaqa lagu caabudo kan idin abuuray baa kan xaqa lagu caabudana ah waay haddii aada abuuristii u ogosh yihiin oo aada u qiran tihiin cibaadadana waa inaa u qirataan ina rabbakum rabbigiin allaahu weeyaan allaha xaqa lagu caabudo macbuudka dhabka lagu dhabta lagu caabudo weeyaan kan idinka idin abuuray aladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulkii abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray axad ayuu bilaabay khalqiga jimcana waa dhammaaday ee maalintaa sabtiga ee alla uunan waxba abuurinna sida yahuudda sheegtay ma aha macnaheedu in ilaahay ou noogay ama uu daal taabtay ma aha walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luquub ayuu alla yidhi lix maalmood ka yarna ilaahay waa ku abuuri karay qudradiisa laakiin innaga ayaa waxaa nala tusayaa nidaamka iyo maamulka iyo waxa marka in yacnii laka la kala habeeyo oo hadba marka yacnii loo samaysto qorsho wax loo samaysto wailaa ilaahay kun fayakuunu ayuu ku samayn karay waxaan oo dhan marka caqiidada yahuudduna maahan arrinta ilaahay subxaanahu watacaala nuqsaanta ee ceebta u tiirinayso mana ahan ilaahay subxaanahu watacaala cajzi iyo waxaa inuu ku sifaysan yahay uma markaa dabadeed istawaa alla wuxuu ka sara maray cala alcarshi buu ka sara maray istawaa haddii calaa lagu gudbiyo oo istawaa calaa ay timaado toddoba meel ayay qur-aanka uga timid dhammaantoodna lafdigan istawaa bay ku timid uma stawaa cala alcarshi waa lix meel alraxmaanu cala alcarshi istawaana waxaa weeyaan iyaduna waa hal meel oo suuratu taaha weeyaan alraxmaanu cala alcarshi istawaa uma stawaa cala alcarshina hadda halkan waatana suuratu yuunus waa ku timid suuratu racdi bay ku timid waxay ku timid suuratu lfurqaan ayay ku timid suuratu lxadiid suuratu sajda ayay ku timid suuratu lxadiid ayay ku timid wahaakadaa marka sidaasay marka ku timid macnaheeduna uma stawaa sida bukhaarigaba saxiixulbukhaariga ku taal kitaabu towxiid baabun wa kaana carshuhu cala almaa istawaa marka u mujaahid iyo abulcaaliye iyo ayuu wuxuu ka keenay ay calaa wartafaca ay calaa wartafaca macnaheedu waa sidaasay ku macneeyeen a'imadii tafsiirka a'imadii luqadana taasay ku raaceen oo markii la su-aalay ibnulacraabi oo imaam luqawi ahoo weyn ah istawaa bal in lagu macnayn karo istowlaa in lagu macnayn karo arrintaa iyadaa marka waa diiday waxa uuna yidhi alcarabu laa taquulu lirajuli istowlaa calaa lirajuli istowlaa cala shayi xataa yakuuna lahu fiihi mudaadun faayuhumaa galaba qiila istowlaa calayhi wallaahu laa mudaada lahu wahuwa calaa carshihi istowlaa waa laba qof oo loolamayso oo midba midka kale inuu ka adkaado ay suurtagal tahay labadooda kii adkaadaa waxaa la yidhaahdaa istowlaa cala shayi ninkaas ayaa shaygii u adkaaday oo meeshii qabsaday ilaahayna cid isaga hortaagan oo la loolamaysaa ma jirtuu yidhi fa ayuhumaa yacni marka wahuwa calaa carshihi alla carshigiisau ka sarreeyaa kamaa akhbara ayb walistiilaa-una iyo bacda almuba bacda almuyacni mughaalabati adkaansho iyo marka qofka laga yacni la adkaado kadib u imaadaa ee ilaahay yaa la loolamayouba ka adkaanayaa wax dhanba isagaaba yacni wax cid alla la loolami kartaa ma jirtee khadiibulbaqdaadi taariikhu taariikhu baqdaad sidaasuu ibnulacraabi ka wariyey tarjamadiisa ayuuna ku wariyey wahaakadaa marka ibnu faris iyo a'imadii luqada looga dambeeyey istawaa calaa bimacnaa ay calaa wartafacadaasay ku macneeyeen tafsiirka istowlaana cid ku macnaysayoo muctabara ma jirto oo aan ahayn muctasilada iyo dadka dhumay shicir marka inuu sugan yahay ay culimo badan ay inkireen oy diideen oo ayayna u qabsadeen istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi ayay u keeneen marka ninka bishir la yihaha ciraaq ayuu istawaa bishir ninka la yihaha ciraaq ayuu qabsaday marka istawaa oo bimacnaa towlaa ku imaanaysa waa kaasay dhaheen arrintaa iyadana marka macnihii hadda aan soo sheegnay baa diidaayo beydkuna waa beyd marka culimo badan ay diinkireen oo marka yacni aan sugnaanin sidaasay yidhaahdeen muhimaddu marka waxay tahay istiw istiwaha waa sifo ficliya oo ilaahay subxaanahu watacaala isku tilmaamay markuu cirkayo dhulka abuuray alla carshigow ka sara maray sidaasaan rumaynaynaa annagoo ka ilaalinayna tashbiih oo aan ilaahay hayr aanan makhluuq ku shabahaynin annagoon qaab u samaynaynin oo qaabkaasu u sara maray aan dhehaynin innagoon inkiraynin oo aan dafiraynin innagoo aan macno kale ku fasiraynin waayo allah wuxuu yihi laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir tashbiiha marka laysa ka midlihi shay-un baad diidayso wahuwa samiicu lbasiirna inuu alla tilmaan leeyahay oo istiwuhu ka mid yahay yaa iyadana laga qaadanayaa marka marka tilmaanta istiwaha aan sugayno laba waxba waa iska ilaalinaynaa inaan ilaahay makhluuq ku shabahno midda labaad oon iska ilaalinaynaa waxay tahay inaan inkirno oon dafirno oon macno kale ku xambaarno oo istawaada macnihii luqada carabiga iyo a'imadii diinta intaan ka qaadno macno kale oo waxshi ah aan markaa yacni luqada waxshi ku ah inaan ku fasirno waa inaan iska ilaalino ayb waxaa marka istuuhu oo wataa sidoo kale oo alla uu mar walba ku sifaysan yahay culuwi sarrayn buu rabbi ku sifaysan yahay sarrayntaasna waxaa kee nusuustii baa ku timid qur-aanka axaadiidtii nebigaa ku timid ilaa culimada qaar ay ka qoreen kutub dadka ka qorayna imaamu dahabi baa ka mid a alculuwu lilcaliyi alcadiim kitaab la dhaho ayuu leeyahay iyo kitaabu lcarshi laba kitaab labadaba marka nusuusta mas'aladaa ku soo aroortay inuu ilaahay makhluuqiisa ka sarreeyo ee uunan ku dhex jirin ee uu ka soocan yahay uu ka baxsan yahay kana yacni kana sarreeyo nusuustaas buu aada ugaga warramay ee sidaasaana ijmaaca saxaabada iyo a'imadii salafku sidaasuu ahaa ciddii marka gadaal ka timid ee khilaafto cidna marka u joojin mayso oo warkoodu wax ictibaara male kaa-inan mankaan cid allaale cidduu doono ha ahaado caqliga saliimkaana wuxuu keenayaa rabbi inuu sarreeyo waayo sarreyntu waa tilmaan fiican wa oo ilaahay uu leeyahay fidrada bani aadamkuna waa keenaysaayo makhluuqaadka dhammaantood rabbi markay ka hadlaayaan kor ayay marka gacanta u taagayaan walidaalika abulmaa abulmacaali aljuwayni ayaa xalqo weyn isagoo fadhiyo oo isku dayaaya marka inuu yidhaahdo ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro horey ma jiro gadaal ma jiro ayaa nin istaagay markaasuu wuxuu yidhi hal daruuro hal arrin oo aan ku qasbannahay oonan iska celi karin nooga jawaabuu yidhi shiikhow maxay tahay buu yidhi marka qof uu axad kurboodo ma jiro ilaa wuxuu dhahayaa yaa rabbaah gacmahana kor u taagan qof kurboonaya ma jiro ilaa wuxuu dhahayaa yaa rabbaah gacmihiina korbuu u qaadayaa bal arrintaas naga celi yiri naga jooji qofkiina marka arrin ay fidrada iyo khilqadu wado wahay isagoo hadda isagoon isdhehaynin sidaas yeel xataa isagoo markuu ilaahay tilmaamaya gacanta kor u taagayaad arkeen qof aan wax la barin oo aan diintii waxba laga barin ayaa wuxuu leeyahay oo iska caamo ah ilaahan war ilaah war allah kaa sarreeyo ku leeyahay allah iga sarreeyo allah iga sarreeya bal fiiri fidradiisuu ku dhahaa cilmi kale iyo falsafad loo dhigay ma aha arrintaas marka qofka inkiraayo ama diidaayo qof qorax sacab saaraayo waay waayo qur-aankii iyo sunnadii nebiga iyo caqligii saliimka ah iyo fidradii baa isu kaalmaystay iyo ijmaacii ummaddaa isu kaalmaystay marka arrintaa iyadaa marka ilaahay culuwi mutlaqa buu leeyahay ta kale qodobka kale wuxuu yahay sarreynta uu ilaahay sarreeyo waa sarreyn mutlaq ah ma kalaan reereebayno ma dhahayna ilaahay sharafka iyo xagga awooddow ku sarreeyaa laakiin daatadiisu ma sarreyso ma dhahayno ilaahay isaga culuwi mutlaq buu isku sifeeyey wahuwa alcaliyu alcadiim wahuwa alcaliyu ilaahay waa ku sarreeyo sarreynta lama kala qaadin ma kala qaadayno qofkii kala qaado oo dhahayo culuwu daat in daatadiisu sarreysa daliil u keen adaa lagaa rabaa baan dhahaynaa waayo adaa wax kala qaaday waxaa ku kala qaaday baa lagaa rabaa leanna asalkii baan ku taagannahayoo alcaliyudaa ilaahay tilmaamay wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi yakhaafuuna rabbahum min fowqihim ilayhi yascadu lkelimu اطayibu walcamalu saalixu yarfacuhu tacruju lmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi nusuustaasaan haynaa naga nicin adiga waxaad daatada uga soocday adaa lagaa rabaa marka dadka dalabatulcilmiga inay isku shideeyaan bidaatihi caalim dhahaayo inay keenaan lagama raba ayaga qofka adiga ku dhahaayo bidaatihi miyaa adiga keen inaad dhahda waayo isagaa wax kala soocsoocay oo wax kala qaadqaaday ayb mas'alada kale iyadana waxa ay tahay in la yidhaahdo madhabka laba madhab ayaa la sheegaa labaduba ay baatil yihiin oo madhabta selafka khilaafsan madhabka koowaad waxa uu yahay madhabu ta'wiil ayaa la yidhahda ata'wiil ta'wiilna macnihii marka xalay aan sheegaynay ee muta-akhiriinta ayay ayaa ayay u wadaan lafdigan ama ereygan in laga leexiyo macnaha ka muuqanaya daahirka ah macno qarsoon in loo leexiyo lafdiga in laga leexiyo macnihiisa daahirka loona leexiyo macno kale oo marjuux ah in loo leexiyo aaway daliil marka la yidhaahdana waxay ku leeyihiin daliilku waa in liwujuubi tansiihi lbaari in ilaahay la nasahaa waajib ah ee ilaahay miyaan la nasahaynin haddii kor lagu sheego koru jiraa rabbi haddii la yidhaah makhluuqaadkiisa waa ka sarreeyaa mayadaa ilaahay nuqsaan loo ma rabbi baa la nuqsaamiyey meeshaa marka ta'wiilku qodob isagana marka qaldan waayo waana midka aan soo tilmaamayo istawaada in istowlaa lagu fasiro culuwiga in la yidhaha culuwu yacni culuwu culuwu sharaf waayo in la yidhaha ama culuwu qahrin waayo bis in la dhaho oo markaa yacni siyaalkaas marka loo leexiyo oo habkaas loo tafsiiro tafsiir aynan nebiguna uunan ku fasirin asxaabtiisana aynan u fasirin a'imatu diinna aynan u fasirin ee al a'ima alarbaca ay ka mid yihiin afarta imaam aynan u fasirin in loo leexiyo waa in la yska ilaaliyo waana dalaal iyo baadi waxaana ku dhisan madaahibta jahmiyada muctasilada ashaacirada maatuuriidiyada ayaa ku dhisan ta'wiilkaas walidaalika baajuuri wuxuu leeyahay markuu fasirayo wakullu nasin awhama tashbiiha awil aw fawid awilhu aw fawid warum tansiiha nas kasta oo tashbiih ku tuso macnaha ka bedel ama waxaad tiraahdaa aw fawid tafwiidka marka midda labaad waayo aan raba inaan ka hadlo kan hore marka wuxuu leeyahay ta'wiil sameeyo macnaha daahirkaa ka qallooci ka leexi macno kale u leexi arrintaa iyadaa marka weliba taasaa raajixuu leeyahay u fiirsada dariiqada dadkii dambana waayo uu leeyahay dariiqatu saxaaba taabiciin iyo atbaacu taabiciin ma ahan uu leeyahay dariiqadaas iyadaana fiican buu leeyahay liannahaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay dariiqatu salaf iyo dariiqatu lkhalafi aclamu wa axkam saddexdii qarnin lama keenin dadkii dambaa la imaadeen iyadaana fiican ka warrama balna yaa fiican saxaabada iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo dadkii gadaal ka yimid kuwaa fiicnaan karana cilmi iyo dhinac walba hadda a'imadii hore annaga iyagaa raacana la yidhiyo ee rasuulka sal ll ly slam iyagoo ammaanay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum madhabta ta'wiilkaasi marka madhab imaamkeenna shaafici ou qabana maaha madhabu ta'wiilka ogow khadiibulbaqdaadi alfaqiih walmutafaqih sanadkiisa imaamu shaafici wuxuu uga wariyey nusuustu inay tahay calaa daahirihaa xadiidka iyo nusuusta daahirkeedaa lagu wadaa buu yidhi haddii daahirkaas uusan ka celinin ee yacni ijmaac ama nas haddii nas kale ama ijmaaci ummadda uu kaa celiyo inaad daahirka ku waddo waa ka leexane maxaad uga leexatay nas kale nasku waa qur-aan iyo xadiid saxiix ah ijmaacuna dalaaladiisu waa qawi waxaan intaa ahayn in looga leexiyo xadiidka daahirkiisa ra'yu fulaan iyo wacallaan waa baatil ayb meeshaana marka imaamu shaafici kitaabka alfaqiih walmutafaqih safxada afar boqol iyo toban iyo toddobo iyo arrintaa iyadaa marka uu ka hadlay madhabtaas marka waa madhabu taxriif ayaa la yidhaha nusuustoo la bedelo waaye waana tafsiirka a'imadii hore ay inkireen oo ay diideen tan labaad madhabta labaad oo ay baatilka iyadana ah oo la leeyahay nusuustan oo kale marka la joogo ha lagu wado waa madhabu tafwiid ayaa la yidhaha tafwiid tafwiidku maxaa xaqiiqadiisu waa maxay waa madhabu tajhiil tajhiil oo a'imadii in la yidhaha a'imatu salaf xarafkaanay iska akri jireen macnihiisana ma aqoonin bal gardarada intaas la egfeerin lianna nusuusta tilmaamaha ilaahay kusoo aroortay waa badan tahay in la yidhaha nusuustaasoo dhan salafku maba aqooninba xaraf ay akrinayaan oy marayaan oysan fahmin waayo in la dhaho iyadana aaday u daran tahay meeshaas marka waxay ku gambanayaan mararka qaar baa a'imatu salaf waxaa ka soo aroortay iyagoo dhahayo nusuustan sifaadka marka laga hadlayo tilmaamaha ilaahay walaa nufasiru ma fasirayno ama bilaa tafsiirin laa nufasiru maxaa laga wadaa marka tafsiirkii jahmiyada ma fasirayno ta'wiil ma gelayno waayo sida daahirka un baan ku soconaynaa naska kusoo degay inay sidaas tahayna marka nusuus badan oo a'imadaas salafka ayaa u daliil ah dhowran ka soo qaadanaa waxaan rabaa masaladan halkan inaan uga hadlo meel dambe marka aanan aanan uga noqonin hadhow ayb daara qutni alimaamu daara qutni kitaabu sifaat markuu keenay axaadiid fara badan abu cubayd alqaasim ibnu salaam yacni uu ka warinayo ilaahay in la arkaayo iyo kursiga iyo rabbi subxaanahu watacaala yacni qiyaamaha inuu imaanayo iyo jahanamo yacni inuu yani axaadiidta ku saabsan jahanamo in la buuxin doono oo iyaduna ay leedahay hal min masiid ilaa ilaahay subxaanahu watacaala cagtiisa ou saaro markaasna intay isku soo ururto qad qad ay dhehayso axaadiidtaa nebiga laga wariyey sal l slam marku ka hadlay ayuu sidaan yidhi haadihi axaadiidu sixaaxun waa axaadiid saxiixa xamalahaa asxaabu alxadiidi waalfuqahaa'i yani xamalahaa asxaabu اlxadiidi wاlfuqahaau asxaabu اlxadiid iyo fuqahadii baa soo xambaareen bacduhum can bacdin qaarkood qaarka kale kasoo xambaareen wa hiya cindanaa xaqun axaadiidtaas waa xaq buu ihi agteenna laa shaka fiiha wax shakiya kuma jiro walaakin idaa qiila fiiri meeshaan marka walaakin idaa qiila haddii la yidhaha kayfa wadaca qadamahu xadiidkii markii la sheegay haddii lagu yidhaahdo ilaahay cagtiisa sidee jahanamo u saaray wa kayfa daxika sidee u qoslay qulnaa waxaanu leenahay meeshaas marka la yidhaha laa laa yufasaru haadaa lama fasirayo kan leanna ma naqaan kayfa hadday timaado sidee ma naqaano laa yufasaru haadaa walaa samicnaa axada yufasiruhu qof fasirayana ma aanan maqlin marka macnaha maaha waxaa laga hadlaaya waa kayfiyada sooma arkeysa ayb sidoo kale alimaamu dahabi kalaamka abi cubayd kalaam uu leeyahay markuu ka hadlaybu wuxuu yidhi waqad alafa abu cubayd wuxuu alifay buu yihi kitaaba gariib اlxadiid wamaa tacarada liakhbaari الصifaati bitafsiirin akhbaarta sifaatka ku saabsanna tafsiir ma ounan ugu banbixin bal cindahu asaga agtiisa laa tafsiira lidalika tafsiir ma laha gayra mowdici اlkhiaabi اlcarabiyi sida luqada carabiga mowdiceedu ay ugu fasiran tahay wax ka duwan uma laha asaga marka wuxuu diidaya waa maxay tafsiir baatin ama qarsoon in loo leexiyo kaas carabiga daahirka ku ah unbaa lagu kooba ayb daara qutni ibnu cuyayna isagana wuxuu ka wariyey kullu shayin wax kasta oo wasafa allaahu bihi nafsahu shay kastaoo alla uu nafsadiisa ku tilmaamay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa fa qiraa'atuhu tafsiiruhu aqrintiisaa tafsiirkeeda ah laa kayfa walaa mila buu yihi feeri marka qaabkaas waayana lama dhahaayo saasay u eg tahayna lama dhahaayo waxaa la diiday marka qaabkaas iyo sidaasay u eg tahay wailaa macnaha lama yaqaano cid dhahday ma lahan soo ma arkeysa meeshaas marka waa meel alimaam atirmidi jaamiciisa kitaabu zakaat baabu fadli sadaqa laba tafsiiruu sheegay midna tafsiir sax a uu yahay midna uu tafsiir qalada yahay wuxuu yidhi intuu axaadiidu sifaat ka soo hadlay wa ama aljahmiyatu jahmiyada faankarat hadihi riwaayaat riwaayaatkaanay inkireen wa qaaluu waxay yidhaahdeen hada tashbiihun waxaani waa tashbiih haddii ilaahay gacan lagu tilmaamo waa tashbiih kor haddii lagu sheego waa tashbiih ayay dhaheen waqad dakara allahu caza wajala fii gayri mowdicin imaamu tirmidi wuxuu yidhi ilaahay meel waxaan ahayn oo min kitaabihi ka midaba wuxuu ku sheegay alyadda gacanta wa samca maqalka walbasara aragga fata'awalat iljahmiyatu jahmiyada waa ta'wiilisay haadihi alaayaati aayadahan fafasaruuhaa way fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilmi ahlucilmiga siday u fasireen si ka duwanay u fasireen idan ahlucilmiguna tafsiiray leeyihiin jahmiyana tafsiiray leedahay tafsiirka la diidaya kee waayo kan jahmiyada tafsiirka jahmiyadana waa kee wa qaaluu jahmiyadu waxay dhaheen ina allaha lam yakhluq aadama biyadihi ilaahay aadam gacantiisa kuma abuurin wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina macna lyadi gacanta waxaa laga wadaa haahunaa meeshaan alquwatu haddaad aragta marka wadaad gacanta ku fasirayo qudro iyo quwo tafsiirka oo haystaa waa tafsiir jahmiye ogowna kan marfuudka ahee la diidayana waa kaas midka la rabana waxay tahay midka aan leexinaynin naska oo sidaa daahirka ku wadaayo iyadoo ilaahay tashbiih laga anfinaayo lagana anfinaayo in tilmaan la-aan la dhigo ayb meeshaana marka tirmidi saas u caddeeyey waxaa sidoo kale caddeeyey tafsiirka kala qaaday alimaam moxamed ibn lxasan ashaybani saaxibu abi xaniifa aimadan aimadii salafkay ka mid yihiin ogowna wuxuu yidhi isaguna sidaanuu yidhi itafaqa alfuqahaau kulluhum min almashriqi ila almaqribi fuqahada dhammaantood mashriq iyo maqrib waxay isku waafaqeen cala aliimaani bilqur'aani waalaxaadiidi in la rumeeyo qur-aanka iyo axaadiidta allatii jaa-a biha hiqaatu ay la imaadeen axaadiidta dadka hiqaadka ay soo wariyeen can rasuulillahi sal l slam ay kasoo wariyeen fii sifati rabbi oo ilaahay tilmaantiisa ku saabsan min gayri tafsiirin tafsiir la-aan walaa wasfin tilmaamid la-aan walaa tashbiihin kushabihitaan la-aan faman fasara alyowma warkiisaa socdo faman fasara alyowma qofkii maanta ku fasiro oo fasiro shay-an shay min dalika kaagaas ka mida qofkii fasiro faqad kharaja mima kaana calayhi الnabiyu wixii nebiga ku sugnaa waa ka baxay wafaaraqa aljamaacatana waa faaruqay fainahum iyagu lam yasifuu ma aynan sifaynin walam yufasiruu ma aynan fasirin walaakin aftow waxay ku jawaabeen bima fi lkitaabi wasunnati waxaa ku sugan kitaabka iyo sunnada uma sakatuu way aamuseen qur-aanka iyo sunnada wixii ku yimiday ku jawaabeen way aamuseen wax aan macnihiisa la fahmin malgu ma la jawaabi karaa jawaabtu in macno la fahmay farac ka tahay fiiri marka wuxuu yidhi faman qaala qofkii yidhaahdo biqowli jahmin jahm warkiisa qofkii yidhaahdo faqad faaraqa aljamaacata jamaacadu faaruqay liannahu qad wasafahu bisifati laa shay waayo ilaahay wuxuu ku tilmaamay tilmaan la-aan marka faman qaala biqowli jahmin fiiri waxa laga dagaalamayo waxay tahay tafsiirka jahm leanna asaga wuxuu leey yaddu waa qudro istiwuhu waa istiilaa waxaanoo dhan marka macnaheeda daahirku ka leexina kan tafsiirka lala dagaalamaayo laa nufasiru la leeyahay kaas waayo hadalkiisuna marka aada u waadix u yahay weliba ibnu xajar marka saas u sheegay faman fasara minhaa shay-an wa qaala biqowli jahmin ibnu xajar saas usoo naqliyey warka oo moxamed ibnu xasan shaybani faman fasara minha shay-an wa qaala biqowli jahminna yidhaahdo faqad kharaja cama kana calayhi الnabiyu sala اllahu alayhi wasalam ibnu cuyayna waxaa laga wariyey sufyaan bnu cuyayna waa shaykhu limaam shaafici wuxuu yihi hadihi laxaadiidu axaadiidtan alatii jaa-at can rasuuli llahi sal l slam nabiga ka timid fi sifaati ku saabsan wanusuuli soo degidda ku saabsan ilaahay inuu soo degaayo habeenka saddex dalool dalool markuu ka haro waru'yati alla aragtidiisa in la arkaayo xaqun waa xaq nu'minu bihaa waa rumaynaynaa walaa nufasiruhaa buu yidhi ma fasirayno ilaa maa fasara lanaa man fowq ma fasirayno ilaa wuxuu noogu fasiray dadka naga koreeyo dadka ka koreeya waa maxay saxaabadii taabiciintii iyo rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ayagu siday ku fasireenaan u qaadanayna idan tafsiiraa jira saxiix ah iyo tafsiir marfuud oo la diiday meeshaan marka dadka waxaan hadalkan ugu dheeraaday waxay tahay dalabatulcilmiga dad badan bay waxay u haystaan inay tilmaamaha ilaahay sugayaan markay arkaan ayagoo ta'wiilka iska ilaalinaya oo wuxuu ku leeyahay hebel sifaadka ma ta'wiiliyo aye muxuu sameeyaa barnaamijkan dambeu ku jiraa marka biyadihi biyadihi unbaa biyadihi biyadihi waxay tahay ma naqaano macnaheeda ma naqaano wax ay tahay marka biyadihi iyo qaala inay isku mid tahay inay kala duwan tahay ma naqaano marka qaala iyo akala iyo biyadihi inay isku mid tahay yani oo aan macna ahaan aynan ku kala duwanayn maxaa soo baxaya marka nacam waa tajhiil arrintaa iyadaa nacam walidaalika imaamu malik fiiri ninkii u yimid imaamu malik ee ku yihi yaa abaa cabdillaahi kayfa stawaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa buu aqriyay markaasuu yihi kayfa stawaa ogo wada ninkaa ma dhihin imaam maalig ou istawaa macnaheed ma dhihin sideebuu ilaahay uga saro maray carshiga ayuu su-aalay imaamu maalig dhidid baa qabtay markaasuu wuxuu yihi alistiwaau macluum istiwaaha waa la yaqaanaa luqatan macnihiis waa la garana walkayfu majhuulun qaabkiisuna lama garanayo ilaahay waaba naga qariyey walaa yuxiiduuna bihi cilma waliimaanu bihi waajibun in la rumeeyana waa waajib wasu-aalu canhu bidcatun in layska su-aalaana waa bidco su-aashaan oo kale marka kayfa stawaa iyo ma imaan karta waa bidco marka madhabu ta'wiil waa in layska ilaaliyo madhabu tajhiil isagana in layska ilaaliyo la yidhaha waxaan macnahoodaba lama garanayo in la dhaho macnahooda sida daahirka waa loo garanayaa qaabka iyo yacni ixaada in lagu sameeyo ama in ilaahay lagu shabaho makhluuqiisa waa laga fogaana intaas kayfiyadeedana wax aan garanayno ma ahan waayo ilaahay subxaanahu watacaala nama ogeysiinin marka labada madhabadoo iska ilaalinaya marka tilmaan kastoo rabbi uu sheegtay qur-aanka uu ku sheegtay sunnada nebiga lagu sheegay waan rumaynaynaa min gayri tamhiilin walaa takyiif annagoon tusaaleyneynin oo taasay u eg tahay dhehaynin annagoon qaab u yeelaynin oon qaabeyneynin wa min gayri taxriifin walaa tactiil annagoon macnaha bedelaynin oo taawiil ku bedelaynin walaa tacdiilina iyo annagoon dafiraynin khulaasada marka meeshaa marka waxaan rabay intaa inaan ka baraarujiyo istiwaha iyo culuwiga allana tilmaamaha allou ka mid yahay waa siday tahan u rumaynaynaa annagoo ka ilaalinayna tashbiih inaan ilaahay makhluuqiisa ku shabahno isla markaana ka ilaalinayno tactiil inaan wax dafirno ina rabbakum rabbigiin qofkii rabana inuu istiwaha iyo culuwiga adiladiisa ogaado kitaabu lcarshi ha fiiriyo lilimaami الdahabiy iyo kitaabka alculuwu lilcaliy اlcadiim isagaa marka adilada qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo aqwaasha a'imat اddiin qadiiman waxadiidan ayuu keenay ayb ta kale iyadana waxaa baraarujin u baahan dadka yani madhablashaacira muxuu yahay sideeda ogaada marka ashaacirada laftooda kuwii hore raggii baaqi yani abulmacaali aljuwayni wixii ka horreeyey baaqilaani iyo kale iyo raggii ragga me yacni waqtiyadaas ahaa sifaatiyaa la dhihi jiray sifaatiya iyaga marka culuwiga waahay iska rumaysnaayeen maba diidaneen culuwiga ashaacirada culuwigu diid culuwiga diidan waa abulmacaali wixii ka dambeeyey kuwii dambe waay ashaacirada lafteeda meel loo raaco aan lahayn marka iyada lafteeda ashcari yaa ah haddaad isweydiisid waxaad arkaysaa waa kudha waa ku dhex wareereysaa yani masaa-ishan ma marka waxaan usoo qaadayaa waxay tahay iyagii unbaa marka waxay iska dhigeen oo isku koobeen caqiidada xaqa ashaaciraha haysatay kule oo waa ay ashaacirada marka ma kuwii baaqilaani iyo waqtigiisa joogo sifaatiyada miyaa baajuuri iyo kuwan dambe abulmacaali iyo miya baajuuri iyo kuwan dambe miya yaa waay ashaacirada waayo waxaan haynaa inay ayagu isku khilaafsan yihiin masaa'il caqadi ah kan culuwiga waa diidayaa ka kaas kalena waa ogol yahay soo masalo caqiidaa maahan marka dadka kale maxaa u haysataan marka arrimahaana marka qofkii ka jawaabayo waa u furan tahay inuu ka jawaabo isagoo aan marka yacni xadgudub iyo wax kale aan la imaani la imaanin ina rabbakum rabbigiin allahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo aladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray uma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi carshiga ka sara maray yuqshii waa daboolayaa alle alleyla habeenkii buu daboolayaa annahaara buu ku daboolayaa yatlubu xaal ou habeenku dalbayo isagoo habeenku uu dalbayo hu maalinka xahiihan dalaban dalab dalabka oo xahiihan deg deg ah washamsa ayuu abuuray alle walqamara dayxi buu abuuray wanujuuma xidigihii buu abuuray musaharaatin xaal ay yihiin kuwa la leyliyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu leyliyey alaa hooy lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday alkhalqu abuurista lahuda markada waxaa weeyaan khabar muqadama waaye taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra xasri baa ku jiro alaa hooy lahu lilaahi alla unbaa iska leh alkhalqu abuurista iyo walamru iyo amarka khalqiga iyo amarkaba allah iska leh meeshaanna mas'alo caqadi ah baa ku jirto caqiide ah masaladaa waxay tahay waxaa la kala saaray alkhalqu waalamru waa la kala saaray makhluuqa iyo amarku way kala duwan yihiin amarka alle marka makhluuq maaha amarka alle amarka alle marka waa maxay kun oo alla dhahayo kunta alla u dhahayo inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun kuntaas marka wax ku samays maayaan oo ilaahay ou dhahayo makhluuq maaha iyada bal waa kalaamuhu ilaahay kalaamkiisa haddii marka amarkana la yihaah kalaamka alle waa makhluuq haddii la dhaho hadalka alle waxa ku samays maayana waa makhluuq la yihaah marka waxay noqonaysaa makhluuqan inuu makhluuq ku samaysmay dowr iyo tasalsul makhluuqa kalena inuu makhluuq ku samaysmay ilaa maa laa nihaaya marka marka amarka iyo khalqigu waa la kala duway alkhalqu bimacna almakhluuq marka lagu macneeyo kaasi waa wax la abuuray amarkuna waa maxay wixii wax alla uu ku abuurayey waayo waa kunta alla u dhahayo marka kun waa kalaamullaahi waa sifo ilaahay leeyahay iyadaasay wax ku abuurmaan wixii la abuuray ee kunta ku samaysmayna waa maxay waa makhluuq maalan haddaan soo dhoweeyo nabiyullaahi yacni ciisa nabiyullaahi ciisa kun ayaa lagu abuuray soo maaha nabi ciisa kun nabi ciisaha kun ku samaysmay isagu waa makhluuq ilaahay maaha kunta ilaahay uu ku sameeyey nabiyullaahi ciisa uu rabbi ku dhawaaqayna sifo ilaahay leeyahay waay waay isagay ka soo baxday alimaamu lbukhaarina arrimahaas khalqu afcaali lcibaadka uu aada ugu caddeeyey mas'aladaas iyadana waa ka jiran tahay dad badan oo waxay leeyihiin kalaamka alla waa makhluuq maxaa idinku xambaaraya haddii la yidhaahdo ee ilaahay baa marka makhluuqiisa u ekaanayay leeyihiin see ugu ekaana waxay ku dhahayaan hadal wuxuu u baahan yahay carab ilko faruuriyo dhuun meel ay hawada soo marto waxaasna ilaahay waa ka nasahan yahay warkaas waxaad moodeysaa qofkii maqlo dadkaasi dad ilaahay ceebka hufaaya inay yihiin laakiin sidaa maaha waayo haddii la yidhaahdo hadalka adigu aada taqaanay bani aadam ka soo baxo saasuu ku yimaadaa waa run ee kan ilaahay sidaas miyaa ma ahan saas maxaad ku fahmi kartaa waxaa ku fahmi kartaa makhluuqaadka ilaahay qaar ka mid ah oo waxaas aada sheegayso aan lahayn ayaa hadlo alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun aakhira marka la tago gacanta waa hadlee lugtuna waa hadleen marka gacanta dalool maa ku yaallo carab miyay leedahay faruuryo miyay leedahay qasabad ay hawada marto miyay leedahay maya ma laha bal ashaddu min dalika ama akbaru min dalika waxay tahay cirka iyo dhulka waa hadleen oo ilaahay wuxuu yidhi walil ardi itiyaa tawcan ow karan ow karhan qaalataa ataynaa taa'iciin cirkan iyo dhulkan waa hadleen ataynaa daa'iciin bay dhaheen qur-aanku saasuu sheegay cirka iyo dhulka carab maa ku yaalla ilaahay marka makhluuqaadkiisa qaar ka hadalsiiyey asaga inuu siduu doono u hadlo baciid miyaan baciid maan alaa hoy lahu lilaahi alla unbaa iska leh alkhalqu abuurista allah iska leh makhluuq allah leh walamru maamulka iyo amarkana allah iskale un tabaaraka allaahu allah sareeyo rabulcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa halkan lafteeda marka alimaamu lbaqawi hadal kooban buu ka sheegay oo meeshaa marka aayaddan wuxuu yihi waawalat ilmuctasilatu listiwaaءa bilistiilaa'i waama ahlu sunnati fayaquuluuna alistiwaaءu cala alcarshi sifat lilahi tacaala bilaa kayfin soo ma arkaysid yajibu cala arajuli aliimaanu bihi inuu rumeeya ku waajibayso wayakilu اlcilma fiihi ilى اllahi caza wajala wasa'la rajulu malika bna anas can qowlihi araxmanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa faaطraqa ra'sahu maliyan wacala اlruxadaau dhidid ayaa daboolay shuxur uma qaala wuxuu yidhi alistiwaau gayru majhuul wاlkayfu gayru macquul wاliimaanu bihi waajibu wاsu-aalu canhu bidcat wma adunuka ilaa daala uma amara bihi faأkrij waruwiya can sufyaan aلthawriy wاlأwsaaciy wاleyt bni sacd wsufyaan bni cuyayna wcabdاlahi bn اlmubaarak wagayrihim min culamaءi الsunati fi hadihi اlآaayaati alati jaءat fi الصifaati almutashaabihati amiruuha kama jaءat bilaa kayfin kayfiyada waayo waxa marka qofka uu iska ilaalinayo amaa sideedan ay ku timid daahirkeedaas in loo daayo kayfiyana laga ilaaliyo waa sidaas marka aimada laga soo raray meeshaan iyadana marka alaa lahu اlkhalqu wاlmru wuxuu yihi qaala sufyaan bnu cuyayna faraqa allahu bayna اlkhalqi wاlmri faman jamaca baynahmaa faqad kafar qofkii yihaa amarku waa makhluuq khalqigu waa makhluuq waa gaaloobay waayo kalaamkii ila yani makhluuqu wuxuu ku samaysmaa kalaamkii ilaahay oo kun qofkaa makhluuq baa makhluuq sameeyey buu rumaysan yahay marka haddii makhluuqu makhluuq yahay kalaamkii lagu sameynayana makhluuq uu yahay ee makhluuq baa makhluuq abuuray waayo warku saasuu noqona arrintaasna marka waa khatarteeda udcuu rabbakum tadaruca wakufyah inahu laa yuxibu lmuctadiin udcuu tuuga rabbakum rabbigiin tuuga tadarucan mutadariciina xaal aad tihiin idinkoo isbihinbihinayo kuwa isbihinbihinayo xaal aad tihiin wa khufyatan wa mukfiina xaal aad tihiin kuwii hoos u dhigayo qarinayo inahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudboo ducada ku xadgudbo aayaddan iyadana aayad aada u weyn waaye macaani badanna tilmaamayso waxayna ka hadlaysaa adabu ducaa ducada aadaabteeda alla wuxuu yidhi udcuu tuuga rabbakum rabbigiin tuuga oo barya tadarucan mutadariciina idinkoo isbihinbihinaayo oo isdullaynaya maxaa kasoo horjeeda tadaruca takabur adigoo isla weyn rabbi ha baryin waayo isla weyni maba lihidba adiga idinkoo marka tadarucayo isbihinbihinaya rabbi barya wa khufyatan wa mukfiina xaalaatihiin idinka oo hoos u dhigayo walidalika bukhaari wuxuu wariyey min xadiidi abi muusa rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu maqlay dad markay buur fuulayaan allahu akbarta kor u qaadayo waa sunna markii meel dalcada la fuulayo allahu akbar allahu akbar in la yidhaah laakiin in kor kor bay u qaadayeen markaasuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku yidhi yaa ayuha nnaas wardadow irbacuu calaa anfusikum naftiinna u tura fainakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban idinku ma tuugaysaan oo ma baryaysaan mid dhagoolo ah iyo mid maqan u yeeran maysaane ilaahay waa idin ajiiba naftiina u tura marka wakufyatanta marka inaan qaylan la samayninoo ilaahay nebiyullaahi zakariya markuu ka hadlaayey wuxuu ku ammaanay hoos id naadaa rabbahu nidaa'an khafiyan rabbigiibau marka cod hoose ila ilaahay waa ku maqlayaa isagoo ilaahiisii la faqaayo ayuu si aan qaylo lahayn buu rabbi u baryey uu rabbi ugu dhawaaqay subxaanahu watacaala xadiidkaasna marka taasuu tilmaama meeshaas marka a'immadu waxay ka qaateen dikrigu inuu asal ku yahay hoos in loo dhigo wixii nusuustu ku soo aroortay in kor loo qaada maahan dadkan marka laga seexan laayahay iyo kuwan marka ummadda xanuunsan iyo dadka salaatuleylka tukanayo ay salaaddii ka tukalaayihiin oo qiraa'adii qur-aanka ka waswaasinayo oo qaylo un hayo oo qaarkood waxay ku qaylinayaan xataaba aan ahaynba dikri oo aan ilaahayba xusaynin oo dad un magacyadood ku qaylinayo eeha waxay ogaanayaan marka uun kii saxda ahaa ayaa waxaa lays amrayaa hoos in loo dhigo mid kale maxaad malaynay walidalika alimaamu lbiqaaci kitaab wuxuu alifay layidhaha inaarat lfikri kitaabkaas wuxuu ka qoray in masaajidda dadka ku qayliyo oo dikri baan samaynaynaa inta dhahaan qaylinayo oo aan dadka ka tukan karin oo kitaab laga akhrisan karin dadka marka in masaajidda laga celiyo laga zajiriyo dadka masaajidda mas-uulka ka ah inay ka zajiriyaan oy ka canaantaan oy ka buriyaan waayo ka dahiraan buu yidhi nacam waa alimaamu lbiqaaci ardaygii ibnu xajar wey nacam macruuf waay nacam marka waxaan xaggey naga soo galeen ninkii keenayaa la su-aalaa marka iyagaa qofkii keenay baa la weydiinaa nacam waayo aayaddiina sidaanay leedahay udcuu rabbakum tadarucan wakufyatan xadiidkiina wuxuu leeyahy irbacuu calaa anfusikum a'imadii islaamkuna sidaasay leeyihiin oo ay markaa yacni aathaartu ay tahay iyo iyo aqwaalu lculamaa waxyaabahaas marka de masaajidana in la makaniyo maaha waxaas oo kale laba shay baa marka lagu sheegay rabbigiin barya idinkoo isbehenbehinayo isdulleynayo hoos isu dhigayo wa khufyatan idinkoo yacnii sawdka hoos aada u dhigaysaan dikriga marka wixii soo arooray kor in loo qaado sida salaadaha jahrigaoo kale sida tacliin marka dikriga qofka la baraayo oo kale litacliim imaamu shaafici waa la ogolyahi uu leeyahay laakiin waxaan iska joogtada noqday wax saxa maaha haddaad marka rabto inaad nebiga ku salliso ood ilaahay tuugto oo aada tawxiidsato haddaad rabto maanta dhan wardi hoos u dhiga laakiin qof kale ha ku dhibin walaa yajhar bacdukum bacda bilqur'aan waxaa lamida lafteeda aadaanka aadaanka qaarkiisa aadaanka hore salaada subax ee aada arkaysid sagaalka saac mar haddii la gaaro ilaa salaada laga aqimo aadaan unbaa soco bilaahi calaykum sala yani sagaal saac qofkii soo kacayey ee qiyaamuleyl tukanayey ee juskiisa ku tukanayey ama yacni xisbigiisa ku tukanayey qofku maanta dhan markuu halkan aadaan ka yeero halkan ka yeero halkan ka yeero waa waswaasayaan aadaankaas hore marka in uun la mideeyo oo hal waqti inta la addimo aadaanka kalena hal waqti lagu dhufto khalaas wixii aadaanka loo jideeyeyna waa soo xasilayaan dhibna ma soo xasilayaan waxyaabaha qaarkood marka dhibkoodu waa bayin waayo wax iska muuqdo waay midaan haddana aadaankii kugu simaynin markuu addimo haddana waxyaabo kalou daldalaan waxbau gelinaa cajalou gelinaa ama wax kalou iska daldalayaa marka iscaajka iyo dad dhibidda maahan aadaab islaamiya maahan inahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla halkan marka ictidaaga halkan layska reebay waa alictidaau fi ducaa waa in ducada lagu xadgudbo marka alictidaau fi ducaa maxaa ka mid ah marka waxaa ka mid a xadiidkii cabdullaahi bni muqafal ee saxeixa ahaa wiilkiisa oo maqlay oo dhahayo allahuma inii as'aluka alqasra alabyada can yamiini اljannati idaa dakhaltuha ilaahu waxaan ku su-aalayaa sarta yacni cad jannada midigteeda ah haddaan galo haddaan jannada galo ilaahu sarta cad oo jannada midigteeda ayaan ku weydiisanaa faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bni muqafal yaab yaa bunay wiilkaygiyow salillaaha aljannata ilaahay janno su-aalo watacawad min annaari naar ka magan gal fainii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay inahu sayakuunu fi hadihi اlummati qowm yactaduuna fi الطuhuuri wاdducaa ummaddan waxaa ka mid noqon doono qolo ku xadgudbi doonto dahaarada dahaaro qaadashada iyo ducada fiiri marka xadiidkan xadgudub duco ayuu ka cabiray arrintan qofku marka inuu yiraahdo wax uusan gaa yacni waxuunan gaaraynin oo kale inuu su-aasho maalan haddii uu yidhaha ilaahu nebi iga dhig ma noqonaa nebi maya wax mustaxiila oo aadan helaynin inaad su-aalato alictidaau fi ducaa qurdubi sida uu yidhi waxaa noqonaya qofka inuu yidhaha manaasil alambiyaa inuu la tartamo oo ambiyada iyo aniga ilaahu isku mid naga dhig darajada ambiyada iyo ma noqonaysa tanoo kalea ka mida sarta saasa oo waxaay waxaa qofku inuu yihaaha ictidaa fi ducaa waxaa ka mid ah alictidaau fi ducaa macsi inaad ilaahay ka tuugtid macsi inaad rabbi ka barisid waxaa ka mid ah qof aadan xaq ku lahayn inaad habaartid xaq kuma lihid dulmi iyo waxba ka kuuma geysanin ma inaad habaarta waa ictidaa fi ducaa waxaa soo gelaya alictidaau fi ducaa qofka inuu ka tago ducada ma'huurka ah oo qur-aanka iyo sunnadii ku timid intuu ka tago duca dheer inuu inta rakibto oo uu marka yacni dadkana ku daaliyo sajci badan oo isku wax ku hoorsato oo sidaas inuu yeelo dadka qaarkood waxaa ramadaanada ay sameeyaan wey nacam ayb alimaamu alqurtubi wuu keenaa midaas nacam tafsiirkiis nacam qofku waxaa la rabaa inuu ducada ma'huurkaa intuu u badsado waa la ogol yahay mararka qaar inuu ku daro duca aan ma'huur ahayn muraad laakiin uu leeyahay waa ku darsan karaa laakiin inuu ka dhigto karaariis yacni dadka qaar waxay duceynayaan duca haddii la qoro risaalo dhan noqon karto intaasoo safxo noqon karto qaarkood macnaheeda ma yaqaanaan hebelaa ku duceeya waa iska soo xafidaan maanta dhan marka iyadaasuu ku qaylinaya wuxuu sheegaya ma yaqaan waa khalqaldaya waxyaabaha marka yacni dadka qaarkoodna xaramka oo kale waxaad arkaysaa qiraa'ada inta lagu jiro oo salaada la tukanayo khushuuc badan ma leh ducadaas markuu gaaro maanta dhan marka yacni waa iska yacni khushuuc aad u badanoo muujina macnaheedana ma fahamsana waxaan burur lama raba nacam qofku inuu iska bururo sax maaha waxa uu fahmayo waxaa la rabaa waxaan inuu waxay fahmayaan waxuu fahmayo ay yihiin kuna dadaalo ducada ma'huurka iyadaa khayr oo dhan ku jiraa ayb wala dadka qaarkoodna nashaadka marka ducadaa la gaaro ay u haayaan marka kale waa marka kale waaba iska fadhiyaanba marka kale wayba iska fadhiyaan ducadaas waqtigeedana hore u kasoo ta istaagaa nashaad uu leeyahay qur-aanka nashaadka uu waayo waa maxay inahu alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo oo ducada ku xadgudbo walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa ha fasaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka gadaale yacni allah subxaanahu watacaala markuu hagaajiyey oo ambiye inuu soo diro uu ku hagaajiyey ka gadaale wadcuu tuuga hu alla barya oo tuuga khawfan khaa'ifiina xaal aad tihiin idinkoo cabsanayo wa tamacan taamiciina xaal aad tihiin idinkoo damcayo naxariista ilaahay kuu daraynaysaan ina raxmat allaahi ilaahay naxariistiisa qariibun tu dhow waaye min almuxsiniina u dhow walaa tufsiduu ha hallayninina oo ha fasaadinina fil ardi dhulka korkiisa ha fasaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka gadaale dhulka ilaahay muxuu ku hagaajiyey rusul inuu soo diray towxiidkii inuu markaa yacni adiladiisa uu caddeeyey macaasidii in dadka laga reebay marka dhulka shirkina ha ku fasaadinina bidca ha ku fasaadinina macaasina ha ku fasaadinina saddexdaas baa dhulka halleeyo oo dhulka fasaadiya wadcuuhu rabbi barya oo tuuga khawfan khaa'ifiina idinkoo cabsanayo wa damacan daamiciina idinka oo damcayo oo naxariista ilaahay quudaraynay aada quu daraynaysaan markaa marka qofku inuu sidaas u noolaadaa la rabaa bayna alkhawfi waalrajaa naxariista allana inaada ka quusanin oo aada damcayso cadaabka iyo ciqaabka allana inaad ka cabsanayso labadaas nebigu wuxuu yihi sal ll ly slam qofkii kulmiyo weliba mowqif dhimasho uu dhimanayo agteeda ku kulmiyo uu sakaraadayo ilaa ilaahay waa ka badbaadiyaa wuxuu ka cabsanaayo waxa uu rajeynayana waa siiyaa buu yihi nabiga sal ll ly slam marka bayna alkhawfi waalrajaa ayaana laga rabaa inaan ku noolaano cadaabka allana inaanan ka aamin noqonin oon ka cabsanno naxariista ilaahayna inaanan ka quusanin oon damcayno ina raxmat allaahi ilaahay naxariistiisa qariibun tu dhow waayo min almuxsiniina u dhow qariibun marka iyadoo hadda raxmatallaahida loo celinayo ayaan ta la gelinin ina raxmatallaahi qariibatun lama dhihin sababta marka maxay tahay waxaa la yihi raxmadu waa majaaziyu taaniih waay taaniidka raxma waa iska majaazi majaaziyu taaniih waay marka iyada sifadeeda iyo ficilkeeda iyo ta'da waa laga goy karaa waana lagu dari karaa dalaca shamsu dalacat shamsu intaba waa la dhihi karaa macno kalena waxaa la yihi qariibunta waa sifo lishayin maxduufay sifo u tahay ina raxmat allaahi ilaahay naxariistiisa shay-un waayo shay shayga oo qariibun dhow min almuxsiniina u dhow siyaal kalena marka waa loo sheegaa ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin taxbiib ayaa ku jiro ilaahay wuxuuna jeclaysiinaa uu nagu dhiiri gelinayaa naxariistaa inaan u banbaxno ee asbaabta ciqaab ciqaabta alla keenayso inaan ka fogaano asbaabta ilaahay noogu naxariisanayana inaan aadno oo ay ka mid tahay ixsaanka inaan la imaano wahuwa aladii yursilu riyaaxa bushran bushran bayna yaday raxmatih wahuwa alle aladii allihii weeyaan yursilu diraayo alriyaaxa dabaylaha bushran mubashiraatin xaal ay tahay kuwa bishaaraynaya iyagoo ah bayna yaday raxmatihi ilaahay naxariistiisa horteeda kuwa bishaareyn yacnii roobka hortiisa xaal ay bishaaraynayaan dabayluhu xataa idaa aqalat ilaa an aqalat ilaa ay xambaartay dabayshii saxaaban daruur ay xambaartay daruuraha oo hiqaalan culus ayb ilaa ay yacni dabayluhu daruur culus oo biyaha biyihii roobka ku culus ilaa ay markaa xambaartay oo dabayluhu ay xambaareen suqnaa waanu kaxaynay hu saxaabkii daruurki daruurtii baan kaxaynay libeladin ilaa beledin beled intii ka ah baanu u kaxaynay mayitin dhintay oo abaaraystay fa anzalnaa waanu dejinnay bihi yacni bidalika albaladi yacni beledkaas ay fiihi yani faanzalnaa waanu dejinay bihi ay fiihi beledkaas dhexdiisa damiirka bihi damiirkeeda haddaan beledka u celino ba'du marka macna darfiya laga macnaynayo faanzalnaa waxaanu dejinay bihi ay fiihi beledka dhexdiisa almaa-a biyaanu ku dejinay fa akhrajnaa waan bixinay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda min kulli thamaraati miro dhammaantiis xaggiisa yacni thamaraatin mira miraa miraanu ka soo bixinay kadalika kaagaas oo kale ayaa nukhriju aan usoo bixinaynaa almowtaa kuwa dhintay sidaas oo kale aan usoo bixinaynaa oo bacdigii baa lagu ishaarayaa lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan roobkii iyoiyo yacni naxariista uu yahay yaa laga warama alla wuxuu leeyahay wahuwa alle aladii allihii weeyaan yursilu diraayo alriyaaxa dabaylaha bushran waa la akhriyey nushuranna waa la akhriyey nashranna waa la akhriyey ayb qiraa'ad kalena waa jiraan bushran marka haddii la akriya waa la xaaleynaa ay mubashiraatin waxaana laga macnaynaa qowluhu tacaala wamin aayaatihi an yursila alriyaaxa mubashiraatin fii suurati ruum nushuran haddii la yidhaahdana daata nushuurin xaal ay tahay fidin mid u saaxiiba oo aan laalaabnayn yani dabaylihii baa marka alla uu dirayaa nushuran daatan daata nashrin fiditaan ta u saaxiiba xaal ay tahay yani dabaylihii marka fidsan nashran haddii qiraa'ada la akriya xamsadii siduu akriyey waayee waa mafcuul muطlaq masdar ahaana loo nasbinaa yursiludaana caamil u noqonayso wahuwa aladii yursilu riyaaxa alla waa kan dabaylaha dirayo nashran fidin yani diridoo kale ay la mid tahay ayb bushran mubashiraatin xaal ay yihiin kuwa bish kuwii bishaaraynaya dabayluhu beyna yaday raxmatihi ilaahay naxariistiisa horteed naxariista ilaahay waa maxay roobkaa laga wadaa roobka waa naxariis ilaahay fandur ilaa aathaari raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa raadkeeda bal fiiri kayfa yuxyi larda bacda mowtiha marka raxmada ilaahay loo idaafeeyey halkan waa roobka raxmaddu marka laba nooc waayo raxmo oo ilaahay sifo u ah oo ilaahay marka arraxmaan lagu magacaabayo arraxmaan maxaa laga wadaa du raxmati lwaasica taas makhluuq ma aha middaan aayaddan lagu xuso ilaahay isu idaafeeyey naxariistan oo roobka ahna roobka waa makhluuq isaga raxmo oo marka sifo ilaahay u abaa jirta iyo raxma oo makhluuqa laba nooc raxmada makhluuqa ahna waa ahar ka mid ah aahaarta sifada ilaahay sifadaa alle oo inuu ilaahay naxariis ku sifaysan yahay raadkeeda adduunyada yaallo maxaan ku arkaynaana roobkaanaaba ka mida nacam oo roobkaan ilaaha noogu naxariisanayo soo maaha baabkaas marka dee ilaahay asmaadiisa iyo tilmaamihiisa iyo waxyaabaha la xiriira qofka hadduu fahmo ama uu aada u daryeelo ou aada u fahmo waa baab marka ilaahay qofka uu qadarinayo xaqa qadrihi qofaan laakiin ilaahay aqoonin ma qadarinayo xaqa qadrihi walidalika ilaahay wuxuu yihi inamaa yaksha allaha min cibaadihi اlculamaa ibnu cabaas wuxuu ku fasiray aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kuli shayin qadiir culimada la sheegaya waa kuwa ilaahay tilmaamihiisa ku yaqaano waayo marka masaa-ishan ku saabsan tilmaamaha ilaahay masaa-il iska basiid oo ka soco ah ma aha dadka qaar qadaayaadka fiqhiga aaday u weyneynayaan qadaayaadka tilmaamaha ilaahay marka laga hadlayana ayaga dhanba waa isku soo ururayaan kaanamaa inaan laga hadlin ay jeclaa lahaayeen laakiin saas ma la yeelayen had marka roobka ka hor ayay dabayluhu bishaareynayaan dabaysha marka saxansaxada wadato neecaawda wadata marka la arko dadku waa bishaareysanayaa soo maha roobkii waa kana oo soo dhawaadaa laleeyahay xataa idaa aqalad ilaa an aqalad haayo waayo xataada marka ilaahay dabaylahaasuu dirayaa iyadoo roobka ka horeysa kuwa bishaaraynaya ah xataa idaa aqalad ilaa ay xambaartay saxaaban daruur ay qaaday xambaartay daruur dabayshii ayaa daruurta qaadayso waa kaxaynaya marka meel kale u qaadaysaa saxaaban ay qaad ilaa ay qaaday daruurihii saxaaba yacni dabayshii ay qaaday saxaaban daruuro daruuraha oo hiqaalan culus biyihii roobka ay ku ayaa ka culus fatara alwadqa yakruju min khilaalihi faidaa asaaba bihi man yashaau min cibaadihi idaa hum yastabshiruun suqna xataa idaa aqalad ilaa ay xambaartay daruuri dabaylihii ay xambaareen saxaaban daruuro kuwaasoo hiqaalan culus suqnaa waanu kaxaynay hu saxaabkii daruur daruurtii ayaan kaxaynay suqnaa damiirka ku jiro daruurtaa loo celina libeladin laamka laamu tabliiq waayo ilaa beladin beled intii ka ah beledka oo mayitin abaaraystay oo dhintay ayaanu u kaxaynay fa anzalnaa waan dejinay bihi bihidan marka damiirka ku jira laba meelba waa loo celi karaa beledka waa loo celi karaa aqrabu madkuur isaga ah haddii beledka loo celiyo ba'da macnaheedu waa darfiye waay faanzalnaa faanzalna almaa biyihii baan dejinay bihi ay fiihi beledka dhexdiisa haddii loo celiyo marka bihi damiirka bisaxaabi loo celiyana ba'da maxay noqonay sababiyay noqonay faanzalnaa waanu dejinay bihi bisaxaabi bisababi saxaabi daruurta sababteeda almaa aan soo dejinay biyo daruurtaas sababkeeda biyaan kuso ayaanu soo dejinay marka ilaahay isagaa meeshuu doono roobkaas u kaxaynayo marka geynayo fa akhrajnaa waanu soo saarnay waa soo bixinay bihi biyaha sababkooda min kulli thamaraati mirayaal dhammaantooda xaggooda ayaanu asnaaf oo miro ah kasoo saarnay kadalika kaagaas oo kale sidaanu usoo dhulkaa dhintay sidaanu uga soo saarnay markaan roobka ku di'inay kadib miraha aan uga soo bixinay sidaadaas oo kale aan nukhriju usoo bixinaynaa almowtaa kuwa dhintay ile bacigay iyagu inkirsanaayeen hadalkan oo dhan maxaa loo wadaa baciga in lagu sugo lacalakum waxaad mudan tihiin tadakaruuna inaad waansantaan walbeladu beledka adayibu wanaagsan yakruju wou soo baxayaa nabaatuhu dhirtiisa biidni rabbihi rabbigii idinkiisa ayuu kusoo baxayaa ayb xaalo maxduufo ah marka meeshaan ku jirta walbeladu beledkii adayibu wanaagsanaa ee carasanta ahaa yakruju wou soo baxayaa nabaatuhu dhirtiisa ayaa soo baxayso biidni rabbihi rabbigii idinkiisa ayay kusoo baxaayuu kusoo baxayaa waafiyan xasanan xaal uu yahay isagoo wanaagsan xaaladaas marka muqadaradaa meesha ku jirto biidni rabbihidaana qariino u ah waladii kii beledkii khabuha xumaaday oo yacni caradiisu aynan carasan aynan ahayn laa yakruju ma soo baxayo nabaatuhu faacilkaa muqadara meeshaan tii horaa marka yacnii lidilaalati maa qablahu ile nabaatuhu kii hore uu ku jire waladii beledkii khabuha xumaaday laa yakruju ma soo baxayo nabaatuhu dhirtiisa ma soo baxayso ilaa nakidan xaal ay tahay mid midii culus ma aha nakidan marka de xaalana waa laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa sifo ilaa nakidan ilaa khuruujan soo bixitaan unbuu soo baxayaa soo bixitaanka oo nakidan culus annakidu alcasiru lqaliil laba macnaa mid waxaa culus yarna aadkana u yar a ninkii shaacirki wuxuu yihi laa tunjizu lwacda in wacadta wain acdayta acdayta taafiha nakida ballan haddaad gashana ballanta ma fulisiduu yihi haddaad wax siinaysa dadkana acdayta taafihan nakidan wax liito oo yaraad dadka siinaysa nakidan marka wax yarna waa lagu fasiri karaa wax yar unbuu soo saarayaa ama ilaa nakidan ilaa khuruujan bixitaan bixitaanka oo nakidan culus kadalika kaagaas oo kale sidaada aan aayadaha u gedgedinayno oon hadba dhinac wax idinkaga tusayno ayaanu nusarifu u gedgedinaynaa alaayaati aayadaha liqowmin baan u gedgedinaynaa yashkuruuna shukrinayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed